Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland ayaa waxay dhawaan magaalada Kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay horumarinta baahiyaha qorshaha hawleedka sanadlaha ah iyo qaab dhismeedka miisaaniyadda degmada Kismaayo, kuwaas oo ka qaybgalayaasha la faray inay la yimaadaan qorshayaal lagu horumarinayo deegaanka. Degmooyinka Jubbaland ayaa waxaa loogu baaqay inay ka qayb qaataan sidii loo horumarin lahaa adeegyada hoose ee degmooyinka si bulshooyinka ay u helaan adeegyada aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin. Agaasimaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane, ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay bulshada u leedahay horumarinta baahiyaha qorshaha hawleedka sanadlaha ahi iyo qaab dhismeedka miisaaniyadda ee degmooyinka.
Waxaa la taxayaa oo la tirinayaa oo la sheegayaa oo la qorayaa baahiyaha degmadu ay leedahay. Degmadana ma aha Kismaayadan aan joogno eh waxaa weeye waa deegaanada ay xukunto oo dhan oo laga kala yimid. Baahiyahaas markii la qoro oo la taxo oo la qoro oo tiimka noo jooga ay ay qoraan ayaa waxaa la sameynayaa qorshe hawleed sanadla ah. Qorshe hawleedkaas ayaa markaa lasoo saaraya hadduu Ilaah yiraahdo. Degmada ayaa marka ku shaqeyn doonta hadduu Ilaah idmo. Maxaa kasoo baxayo marka danta laga leeyahay waxay tahay waxaa weeye danta laga leeyahay iyo waxa ay degmada ka caawinayso iyo micnaha ay ugu ay ugu fadhido waxaan ooga tegayaa guddoomiyaha hadduu Ilaah yiraahdo. Annaga ka wasaarad ahaan marka maxaana saaran. Haddaan sideedaba aan idiin sheego waxaa weeye degmooyinka iyo maamulada lasoo doortay waxay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha marka maxaa saaran. Waxa saaran waxaa weeye inay degmooyinka iyo guddoomiyayaasha iyo maare meerada ay la shaqayso oo ay ka caawiso sidii loo tababari lahaa maamulka degmo kasta waaxaha kala duwan oo loo tababarayo wixii ay qaban lahayd degmadu iyo sidii ay horumar u gaari lahayd waan iska fahansannahay inay jirto duruuf dhaqaale laakiin waa la gaari doonaa si lagu gaaraa jirta insha allahu sidii lagu gaari lahaa marka waa inaan la imaano wey sababtaas wey sababta marka qorshe howleedyadan loo diyaarinayo hadduu laa yidhaahdo